marka bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa ku salaamayaa mudan ilyaas iyo adiga iyo dhammaan maamulka iyo howlwadaenada idaacadda salaan kadib runtii laba arrin oo waaweyn ayaa dhacday shalay ilaa iyo xalay oo labada arrimoodba runtii dadka soomaaliyeed ay aad u sugayeen shirkii muddada dheer ay u fadhiyeen madaxda dalka heer federaal iyo heer maamul dowlad goboleed oo runtii rajo badan laga qabay inay wax ka soo baxaan waxba lagu heshiiyo dalka iyo dadka soomaaliyeed runtii waxay sugayeen in ay qabsoonto sanadkan doorasho qof iyo cod ah axzaab in lagu tartamo muddo dheer ayaa waxaan kasoo shaqaynaynay diyaargarowga sidii loogu gudbi lahaa marxalad doorasho ku dhisan axzaab oo dadku ay tije raadiyaan xuquuqdooda si toos ay u raadsadaan qofka mathali lahaa ama hogaamin lahaa in ay doortaan oo dadka ay usoo noqoto xorriyaddii iyo xaqii ilaahay uu siiyey oo ay qofku inuu doorto qofka uu arka munaasib inuu yahay inuu hogaamiyo inuu hogaamiyo marka taasaan u fadhinay ka axzaab ahaan una diyaar garoobeynay muddo dheer sidaan hore u sheegay laakiin nasiib darra ma ayna dhicin arrintaas dib u dhac fara badan oo yimid waxa uun ay khasab noqotay in maanta la waayo qof iyo cod oo ay noqoto bal in loo noqdo mar kale doorasho dadban laakiin waxay dee aada huri weysid waxaad ku khasban tahay in aad qaadatid hadafka ugu weyn lahayn waxay ahayd in la helo horumarka dalku inuu sii socdo in la helo doorashadaas haddii la waayeyna waxaan uuna diyaar u nahay ka xisbiga qaran ahaan sidii lagu heli lahaa xasiloonin siyaasadeed khalkhal siyaasadeed uuna u imanin in loo gudbo bal marxaladaas isku wareega ahayada xukunka in afartii sanaba mar aan dad aan tijaabino middaas waa runtii dee go-aankaas kasoo baxay oo ah in doorashadii doorasho dadban loo noqdo four point fiveka loo noqdo annagoo aada uga xun haddana laakiin waxaan ku khasbannahay in aan geedi socodka nabadda aan taageerno midda kale ra-iisul wasaaraha la magacaabayna muddo dheer ayaa la filayay oo laga sugayay madaxweynaha in uu soo magacaabo qof marxaladan adag ee kala wareega ah qof awood u leh karti u leh aqoon u leh in loo magacaabo kulley qof ayaa la magacaabi lahaa soomaaliyeed maantana nasiib waxaa u yeeshay mudane rooble ilahi waxaan ka baryaynaa xilkaas adag ee waktigan culus runtii loo magacaabay kii ku guulaystaa inuu ilaahay ka dhigo qorshaha dowladeed ee yaalla kii dhammaystiri lahaa ayaan ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo
waa gartay laakiin mudane dayful ah qodobada shirkan ka socday magaalada muqdisho ee madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo kolkii dambe ay ku biireen kusamihii ra-iisul wasaaraha mahdi maxamed guuled qadar iyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ma is leedahay waxa ay fududaysay in laysku raaco doorasho waktigeeda ku dhacda loo dhan yahay oo xitaa maamul goboleedyadii kaalin weyn ay ku leeyihiin oo marka loo eego xitaa qodobadii shirkii dhuusamareeb saddex sida wax looga bedelay iyo hanaanka haatan warmurtiyeedka loo soo saaray
wallahi dadkaas hadda lagu daray inay ka mid noqdaan geedi socodka doorashooyinka waa muhim hogaamiyaal maanta dalka mas-uuliyad ugu fadhiya ma u haya marka inay ka qayb galaan oo ay talada wax ku lahaadaan runtii waxay ahayd wax aan soo dhaweynayno aad baan runtii markii hore meeshaas aan dhaliil uga dareemayna inay ka jirto dadkaas maqnaanshaha ay ka maqan yihiin gogashaas in ay inaan loo dhammayn inay dad badan maqan yihiin haddaba dad badan ayaa maqan oo saamiley fara badan oo mudnayd oo ay axsaabta ugu horeeyaan iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayay ahayd inay talada wax ku lahaadaan oo laga tixgeliyo haddana waxaan u tanaasulaynaa runtii maslaxadda guud ee dalka waanu runtii aadaan u bogaadinaynaa inay ka qayb galeen oo ay wax ka soo saareen go-aamadaas inkastoon go-aano kale uga fadhinay sidaad maadaama uu ka qayb galayay ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho nisbadii ama cadadkii laga siiyey aqalka sare ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna uu saxeexay waxaan rajaynaynaa in ay ka mid ahaa ka mid noqoto shan iyo tobanka qodob ee soo baxay kii samareeb trina runtii waa lamada iswana soo qaadin haddana kama muuqato xaqa uu leeyahay gobolka banaadir uu ku yeelan lahaa aqalka sare laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah sidaas inaanan lagu tegin maadaama heshiiskan hadda qodobadiisa ay ka mid yihiin oo lagu heshiiyey in baarlamaanka la hordhigi doono la horgeyn doono in baarlamaanka uu ka hadlo qodobo badan oo waxaa jira runtii mugdi uu ku jiro u baahan in la caddeeyo la waadixiyo lana xuso gobolka banaadir aqalka sare xaqa uu ku leeyahay
marka aynu eegno ra-iisul wasaarahan cusub maxamed xuseen rooble wakhtiga kooban ee weyso iyo hawsha adag ee sugaysa ma is leedahay xukuumad adag tayo leh kana shaqaysa horumarka dalka waa uu kusoo dhisi karayaa
runtii shaqo ayaa soo socotay oo fiican wax badan ayaa inoo qabsoomay wax badan ayaa meel fiican inoo maray hadday ahaan lahayd soo saaristii shidaalka hadday ahaan lahayd deyn cafintii hadday ahaan lahayd dhisidii ciidanka siyaasadda arrimaha dibadda oo runtii meel fiican wax inoo marayaan waxaan leenahayaan dib loo noqonin ha laga faa'iidaysto dadkii hore usoo shaqeeyey wixii karti leh anu waxaan ku talinaynaa in la soo celiyo si ay shaqadii ana qof isuba maanta la keenay afar bilood ama saddex bilood aanan dibdhac noogu imanin in intii laga faa'iidaysan kara dadkaas soo shaqeeyey ee maanta caalamkana laga yaqaano xiriirka aan la lahayn inoo maali jiray maadaama waxa harsanba wax yar ay yihiin in dad fara badan oo muhim ah ayaa ku jira runtii golaha wasiirada oo shaqo fiican oo maanta lagu ammaani karo soo qabtay dadkii dhaliilaana in laga faa'iidaysto fursadna looga faa'iidaysta ee shaqadoodii kasoo bixi waayey asxaabtii shaqada gudatayna siday ahayd u gudatayna in laga faa'iidaysto aan la dayacin ayaan rajaynaynaa ugu dambeyntii dad badan oo ku kala sugan caalamka ee baraha bulshada kala socda waxa ay isweydiin karaan xisbigan adiga guddoomiye ku-xigeenka aad ka tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku aqbaleen natiijada shirarkii ka dhacayay magaalada muqdisho iyo inkastoo aad soo dhoweyseen magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub oo howl adag ay ku horgudboon tahay marka bal dadkaasoo kale ee hadda ku dhegaysanaya kalana socda baraha bulshada maxaad u sheegi lahayd
runtii xisbiga midnimo qaran waa xisbi la yaqaano waa xisbi nabadeed waa xisbi runtii maslaxadda guud mar walba ka fikira sidii ay u hirgeli lahayd wax walba oo maslaxadda soomaaliyeed ay ku jirtana annagu waa soo dhowaynaynaa waana taageeraynaa si loo ilaaliyo wadajirka soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed iyo horumarka waxaan ognahay meeshii laga yimid iyo meeshii aan shali joogi jirnay dibdhaca inagu dhacay ma rabna mar kale inaan dib u dhacno cadow badan ayuu dalkani leeyahay marka ma rabna inay fursad cadowgan uu u helo inuu ka faa'iidaysto dibdhac inugu yimaado marka waan soo dhowaynaynaa wax kasta oo wanaag oo la qabtaa iyo qof kasta oo qabta iyo waqti kasoo joogayba sidaas ayaa xisbiga midnimo qaran ayuu u taageeri jiray qofkii wanaag qabta qofkii xumaan iyo dhibaato sameeyana aan u tilmaami jirnay in sidaas aynan dan u ahayn dadka iyo dalka iyo diinta
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimo qaran ibraahim saalax dayfullah